socdaa dadaalo iyo ololo siyaasadeed oo ay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku doonayso in wax looga bedelo dastuurka dalka dadaaladan oo ah kuwo siyaasadeed ayaa dhanka kalena waxay dadka qaar qabaan inuu dibudhac ku keenayo qorshihii la dagaalanka al-shabaab ee hadda hakadka ugu jira arrimo ciidan darteed xildhibaan hore muddana kasoo shaqaysay diyaarinta iyo howlaha dastuurka dalka sahra cumar maalin ayaan weydiiyey sida ay u aragto wax ka bedelka dastuurka
suuqa hadda waxaa ku jirta laba xisbi keliya aniga dhagahayga ma maqlin laakiin xisbiyada laba iyo ka badan haddii laagse la badiyo dowladda u dambaysay oo kacaanka uu qabsan doono oo wax walba lagu sameeyey oo dad nooga dhammaadeen xisbiyadii faraha badnaa ahayd hal iyo nirig iyo ahayd iyagana waxay u baahan yihiin xisbiyada marka shuruudo lagu soo kaloxeeya midda labaad oo meesha taal waxay tahay meeshan waxaa dadka ugu badan oo kiuga galaayo oo cod kale u haween haweenka xisbi kaligood ma yeelan karaan xisbigay kamid noqonayaan sida boqolka soddonka aan u waxayna qofka saddexaad waayo xisbi kasta haddii hadday gabadh ay noqoto ay xisbigaas madaxweyne ka tahay qofka sadde waxaa ku xogsanaya nin aa ku xogsanayo hadda qof kale aa ku xogsanay markaas gabadh ay noqonay marka wax ka bedelkan waa loo baahan yahay horse aniga qabo jugjug meeshaa joog lama rabo aniga waxaan ahay baarlamaanka tobanaad kii sagaalaad waa lagu soo riixay anaga waa samayn weyne marka hadda ma la samayn karaa muddadan hartay xisbiyada iyo nidaamyada uu u baahnaa muddo lagu dhamayn kara ma taha aniga waxay ila tahay inaan lagu dhamayn karin laakiin waa la diyaarin karaa hadda barnaamijka ay puntland wato madaxweyneyaal badan isku soo bedeleen oo degmooyinka ah tan hadda waktigan hadda noo haray culeyskannahay waxay tahay dagaalka shabaab dhinac u ka socdaa environmentiga oo naga xumaata dhinacay ka socotaa laakiin waxaa waaye howlaha waa ilkala leeyahay rabtarka shan iyo tobanaad waxaa ku yaalo in guddiyo la suusho guddiyadu waa samaysan yihiin dastuurka orreedi waa diyaar maxaa laga bedela maxaa lagu dari lahay waayo hal akhri baarlamaanka hala keena maxaa qodbasirad looga dhigaa tufusha maxaa loogu hayaa dadkana ha wada maqlaano miideedii aa joogto oon raalli ka nahay waa maqlaynaa jawaabti waa laga bixinaa waa la sheegaa waxaa soo hartay soomalilaynaa maqan laakiin haddana guddi dastuurkan waa nool yahay waa wadiyaa hawshooda midnimadii aa weli shaqayso yaan la ismoogeysiinin dastuurka ma dhimanin haddii hadda xataa wax laga bedelana kumeel gaar loo ahaana ilaa uu referendumka gaaro referendum lama dhawo marka saas daraaddeed hawsha ha la qabto laakse wakhtigaa cariira
inkastoo dowladdu ay waddo ololo ballaaran oo ay taageero ugu raadinayso qorshahan waxaa sidoo kale kasoo horjeeda siyaasiyiin miisaan siyaasadeed dalka ku leh inkastoo aysan v o aadu si toosa ula hadlin haddana waxaa muqdisho kulamo ku leh lana filayaa dhowaan in ay la fariistaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre oo labadaba aanan ku qanacsanayn isbedelkan sida ay v o ada u xaqiijiyeen xildhibaano ku dhowdhow mas-uuliyiintan sidoo kalena dhowr kamid musharaxiintii madaxweynaha ee sanadkii hore ayaan ku qanacsanayn wax ka bedelka dastuurka xildhibaan cabdiraxmaan gurey waxa uu kamid yahay xildhibaanada baarlamanka wuxuuna sharxayaa sida ay u arkaan sharcigan iyo waxyaabaha ay ku diidan yihiin
falistin waa mahadsan tahay waxaan qiyaasaa dadku waxay isku qaldayaan dastuur wax ka bedelka dastuurka iyo dhamaystirka dastuurka dastuurka in la dhamaystiro qof kastoo soomaali ah qabo xildhibaanadu diyaar u yihiin madaxweynaha waa qabaa madaxdii dalkan soo martay iyo kuwa hadda rabo damaca ku jiraba waxay diyaar u yihiin wax ka bedelka in dastuur la dhamaystiro la qabi tiro laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu hadda wuxuu leeyahay waxaan rabnaa inaan inaan de sharcigii dastuurki inaan inaan meel iska dhigno dastuur cusub aan sameyno in madaxweyne dalkaani wuxuu heshiis ku ahaa afar walxaata oo keliya in doorashada afar sano marka la qabto in dalkan si awoodaha aan loogu talaxdigin in prime minister madaxweyneis control ay jiraan in mataqaanaa baarlamanteri la ahaado baarlamaanta awood marka waxaad moodaa wixii o dhan in laga tegaayo hadda oo aan aan ahayn dhamaystir dastuur in ahayn dastuur cusub oo la qoray inay taad moodaa taasaa marka aan is leenahay sax ma aha madaxweynuhu marka waxaan is leenahay arrintaasi waa in mataqaana ays hadda waktigeedii lagu habooneen la gaaraa xilligeedii la gaaraa tirakoob la gaaraa amniga dhan in dalkan mataqana nabad noqdo markaas kadib de qof walba masiirkiisa ka tashto magaalada muqdisho waxaa maalmahan ku sugnaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo ololo ugu jiiray ansixinta wax ka bedelka dastuurka iyagoo kulamo la qaadanaya xildhibaanada laga soo doortay deegaanada ay hogaamiyaan kuna dhiirigelinaya inay taageeraan qorshaha madaxweynaha haddaba maxay tahay sababta ay dowladdu u doonayso wax ka bedelka dastuurka waxaan su-aashaasi weydiiyey dr aadan ibraahim owxirsi wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowladda federaalk soomaaliya horena usoo noqday wasiirkii dastuurka ee jubbaland waad mahadsan tahay falastiin tubiweyda dastuurku horta maaha waxaynu inaga bilownay waa wax sii socday dastuurkeena qabyo weeye in la dhammaystirana waajib xukuumad kasta saaraa oo madaxweyne kastana uu ku galaameeyey ololaha doorashada ee aheyd haddii aan dib kuu xusuusiyo tartamayaashii madaxweynaha oo toban ku dhowaa mid waliba inuu teeramka ugu horeeyo sanadkiisa ugu horeeyo ku dhammaystiri doono dastuurka dib u eegidiisa iyo hadduu ilaaha idmaayo fulintiisaba ayuu ballan qaaday waa howl wasaarad gooni a leh oo ama wasaarad sideeda u madax bannaan ah ama waax wasaarad muhiim ah ka mid ah ah mar kasta ama wasaaradda dastuurka way jirtaa ama waxaa jira wasaaradda sidaa iyo sidaa iyo dastuurka ayaa jira dowlad goboleedna way leeyihiin dowladda dhexena way leedahay marka waa waajib ina saaran oo barnaamijka xukuumaddana ku jiray baarlamaankuna uuna weydiinayo xaq uu u leeyahay inuu ama madaxweynaha ku golo joojiyo ama uu xukuumadda kalsooni ugu qaado dastuurkii waxba kamaanay qaban marka arinta muhiimadeeda xajmiga ay leedahay weeye arintan reer miyigeennu waxay yidhaahdaan marti maqashii ay kaa weydaysay bay kugu caydaabay dhahaan marka cidna ka yeeli mayna arrin baarlamaanku uu noo qabsan karo oo waajibaadkeenna ka mid aanu dhaaranay inaynaan waxba ka qaban oo inaan qori ku tuurin marka sababtaas ayaa muhiim ka dhigaysa in dastuurka aanu haatan hore horey u gallo oo wixii aanu ka qaban karo aanu ka qabanno oo dhammaystirkiisa xaggiisa aynu u dhaqaaqno sababta ayaa muhiim ka dhigaysa
dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay tan iyo markii xafiiska ay qabatay ay ku tallaabsatay guulo muuqda oo dhinacyo kala duwan ah waxaana aqoon-yahanka ah sida dhow ula socda siyaasadda soomaaliya ay ka digayaan in tani ay xagaldaacin karto guulahaasi oo kala qaybsanaan siyaasadeed ay dalka gelin karto sida uu sharxayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya sidoo kalena noqday madaxweynihii puntland docr cabdiweli cali gaas
waxaa mooda arrintan hadda ah laba xisbi iyo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo waxyaabaha dastuurka wax kabedelkiisa iyo waxaa moodaa inay shaashiyeynayso oo ay culays u keeni doonto horumarkaa la sameynayey hadda muhiimad hadda deg degaho oo iyo baahi deg dego arrinta loo qabaana an runtii runtii ima muuqato haddaan ilaahay ka baqo marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu awoodiisa siyaasadeed amase political capitalkiisa wax badan oo kale oo danta shacabka dadka ah ayuu uga faa'iideyn karaa marka an waxaan isleeyahay waa barnaamij aada loogu kala aragti duwan yahay waa barnaamij soomaalidu ay aada ugu kala aragti duwan tahay waa barnaamij siyaasiyiin badan oo soomaliya aada uga soo horjeedaan marka waxyaabaha noocaas oo dee bolarizingka ah oo dadka aada iyo aada dhibtoo dhexdhigaya waxaa fiican in laga intii laga maagi kale laga maago oo laga meeraysto saas anay ila tahay shaqadana la geliyo iyo brutical capitalkana wax badan oo dalka faa'iido u ah in la geliyo ayaa la fiican saasaan isleeyahay haddii wax kabedelka dastuurku hirgalo waxay madaxweyne xasan sheekh fursad u siinaysaa inuu soo magacaabo madaxweyne ku-xigeen ay isku fakar yihiin sidoo kalena waxay madaxweynaha xiga siinaysaa inuu helo madaxweyne ku-xigeen ay xisbi ka wada yimaadeen oo ay wada tartamaan dadka qaar ayaa ka walwalsan in awoodda dalka oo dhan ay gacanta u gelayso hal xisbi ama hal madaxweyne oo awoodihii kala qaybsanaa ee ismiisaamayay ay meesha ka baxayso waxna arrintan weydiiyey mar kale aw xirsi
runtii waa su-aal aada iyo aada u xiiso badan weeye arrintan la yidhaahdo xukun isku koobidda ama keligii talinta ama hadduu ilaahay idmahayo marooqsiga waxaan la yidhaahdo soomaalidu inay nahtirtay baad u malaysaa weliba siyaasiyiinta arrimahaas ka hadla inay nahtireen war nin madaxweyne ah oo ay shan madaxweyne oo kale oo dalkiisa ka timid lix oo ama sii tarmayaba ka badan lix ay garab fadhiyaan oo garka u feeraya oo lix gudoomiye baarlamaan gudoomiye gudoomiyaha aqalka sare iyo labada ku xigta gudoomiyaha golaha shacabka iyo labada ku xigta lix ay la leeyihiin taladii oo ra-iisul wasaare ag fadhiyo oo saddex boqol iyo soddon xubnood oo baarlamaan ah oo mid waliba xafiis yahay bacdama aynan hadda xisbiye ahayn ay taladii la leeyihiin oo markii horena iyagu ay doorteen oo maxkamadii ay gooni tahay baa waxaa la leeyahay hadduu ilaahay idmaayo taladuu koobayaayo taladuu isku koobayaa ama keligii taliyuu rabaa inuu noqdo war soomaaliya suuragal maaha in keligii taliya ka soo baxo waxaad ka baqdaa falastiinay soomaaliya waxaa la maamuli karin inay noqoto oo tuulo waliba ay madaxweyne rabto inay samaysato ama beel waliba beel kasii hoosaad inay maxaa la yidhahdaa madaxweyne samaysto oo ay dalalka dariska ah la xiriirto oo ay ciidan iyo armi samaystaa laga baqaya ee laga baqi maayo hadduu ilaahay idmaayo soomaaliya inay hal gacana mar kale ay ku ururto marka arrintan odhanaysaa awoodday koobaysaa arrintan hadduu ilahay waxyaabaha ay soo jeedaysay xukuumadda ee dastuurka wax kabedelidiisa horta aan ku xusiyay arrintani xukuumadda way ka dooday golaha wasiirada la keenay dood badan baa ka dhacday waxaad arkaysaana waa wax un golaha soo maray weye oo halkaa kasoo fulay golaha wasiirada soo maray kadib markii ay madashii ay ku heshiisay aan horey u sheegay dhowrka madaxweyne lahayd ay ku heshiisay marka arrin halkaa taal weeye arrintan haddii ay proposalka ku jiri lahayd ama maxkamadda sare hala meesha halaga saaro oo hala rifo ama baarlamaanka hala yareeyo ama awoodiisa hala dhimo ama labada aqal midkood hal aqal halaga dhigo oo mantiq ahaan lahayd haddii aan addunya caadi a joogno haddii ay ku jiri lahayd meesha waxbay ahaan lahayd waa la oran lahaa xukuumaddu waxay doonaysaa ama madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu awooddii dowladda soo koobo oo gacantiisa kusoo koobo laakiin arrin si gaar ah ugu saabsan xukuumadda iyo functioniskeeda wey u dhexeeya waxani baarlamaankani hortaala baarlamaanka wuxuu ka dhaho unbaan anagu ku go-naa ma ahan arrin maaragtay ama aanu bir ku goosanayna maaha ama aynu hadduu ilaahay maayo baarlamaanka ku riixayno oonu ku khasbayna maaha arrintan waxaan usoo maray jidadkii ilaahado dastuuriga ahaa guddiga dib u eegidda iyo fulinta dastuurka icrik la yidhaahdo iyo guddiga korjoogdeynta ee labada aqal ee baarlamaanka oo overside commission la yidhahdo oo labadaba dastuuri ah baa arrintan gacanta ku haya iyagaa marinaya iyagaa aqalada geynaya iyagaa hawshan gacanta ku haya marka lama dhihi karo awood baa la koobaya lama dhihi karo yacni maaragtay arrintan iyadii waa arrin iyaduna sidaa weeye
kasakow kale fakar duwanaanshiyaha xildhibaanada ee ku aadan dastuurka wax laga bedelayo hadda waxaa jira in sidoo kale ay u arkaan inay hoos u dheegeyso muhiimadda la dagaalanka al-shabaab oo u baahan midnimo fakar iyo mid siyaasadeed waa kan xildhibaan cabdiraxmaan gurey mar kale falastiin waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay madaxweynuhu tilaabo fiican uu qaaday markii la doortay dalkan nabad ma aha niman khawaariija oo tororista dalkan haysto madaxweynuhu aada u dadaalay dagaal u galay waxaan isleeyahay waxaa ka muhiimsan in nimankaasi la dhamaystira dagaalkoodi meel fiican u gaaray madaxweynaha gaarsii dagaalka meel fiican laga gaaray waa u mahad celinaa madaxweynaha waana ku taageeraynaa waxaan isleeyahay waxaa ka muhiimsan in la dhamaystiro dagaalka khawaariijta markaa kadib arrimaha siyasada loo socdo lakin hadda waxaad moodaa dagaalkii oo khabyo ah ayaa waxaa loo leexday in dastuurkii iyo arrimihii politicalka la galo meeshaas marka waxaad moodaa arrimihii dagaalka inaysan sii socon karin ama ama ay dabac galayaan waxaan leenahay arrimaha siyaasadda meelaha la iska dhiga dagaalka ha la aado qof kastoo soomaaliya waa inuu la dirraa nimankaa in la aadaa saasaan qabaa inay ka muujinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii ugu horreeyey ee xafiiska loo doortay waxa uu v o e da u sheegay in khilaafaadka soo laalaabta ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha oo xilligiisii ay soo mareen saddex ra-iisul wasaare ay caqabadu tahay dastuurka oo awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanan kala cadaynaynin taasoo sababaysa isku dhac madaxda dalka dhexmara taana ay u baahan tahay wax ka bedel deg deg ah horta roblemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha roblemkeena waa roblem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn lahaya kun sagaal boqol iyo lixdankii laga soo bilaabay ilaa maanta maruu shaqeeyay ma jira ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay taariikhdu ma hayan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka ah feere nimaa la doortay aniga habeen horaa la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soomaliya sugeen ayaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo isaguna sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biriso wixii laga yaabaa inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bishii dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asigay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo lana lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii ala yaraa
haddii uu madaxweynuhu ku guulaysto ansixinta wax kabeddelka dastuurka waxay noqonaysaa mid ka mid a waxyaabihii u calaamadsanaa markii uu xafiiska yimid in uu gaaray sidoo kalena waxaa la arki doonaa taageerada baarlamanka ee qorshahan inta ay la eg tahay dhammaan doodaha baarlamanka ayaa imanaya xilli ay dowladdu ku faanayso guulaha ay kasoo hoysay deyn cafinta ku biiritaanka bulshada bariga afrika iyo cunaqabataynta hubka ee laga qaadayo intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kala kulmi doono dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo